bismillaahi raxmaan raxiim habee wanaagsan ayaadana dhegaysataa meel walba oo aad joogtaan halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaaday oban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa talaado arbaca ayaa soo gelaysaa taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha shanaad mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega wararka dalsan hadduu rabi idmo inagunaan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo eedeyn kululu jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbadu magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug uu ka jeediyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu kaga jawaabayo war xalay kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland oo isaguna weerar abka ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya haddaba maxay ka yidhaahdeen khilaafka dowladda federaalk iyo maamulka puntland caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona taliska ciidanka booliiska dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey kiis kufsi ah oo lagu eedeeyey askar ka mid ah ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo lagu faahfaahiyey kiiskan muranka xoogan uu ka dhashay waxyaabaha kalean idinla wadaagi doonana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka wuxuu maanta magaalada muqdisho ka daafuray madasha horumarinta soomaaliya iyo beesha caalamka haddaba madashan laga daafuray muqdisho khudbadda uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka ayaanu idiin soo baahin doonaa madaxweynaha maamulka hirshabeellena waxauu maanta magaalada beledweyne uu kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka admis qeybta sector for ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxyaabaa ay ka wada hadleen ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaas wixii nagu soo kordho ayaanu caawa idinkula wadaagi doonaa barnaamijka wareega wararka dalsan farsamada stuudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan waa axmed jaaja aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhoy mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa ifajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen waacaan wanaagsan ayaanu dilanaa meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan ka dhibic shan megartis oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo fmku gaaro meel walba iyo xil walba oo aad joogtaan waxaanu dilenahay dhegeystayaal habeen waacaan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega wararka ayaanu caawa ah u gudageli doonaa haddii aan ku bilaabno wararkeena waxaa sii xoogeysanaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ee soomaaliya kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre xalay uu hadal ka jeediyey munaasabad ka dhacday degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo uu kaga hadlay heerka ay kala joogaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ee eedeemo culculusna u jeediyey hogaanka puntland maanta madal qurah oo ay si wadajira uga hadleen wasiirka qorsheynta maamulka puntland maxamed siciid farowle gudoomiyaha golaha wakiilada puntland iyo madaxweynaha maamulka siciid cabdulaahi deni ayaa dhammaantood waxay weerar afka ay ku qaadeen madaxda ee dalka ugu sareysa iyaga oo ku eedeeyey inay howlaha gudaha puntland markaasi ay faragelinayaan waxa ay sidoo kale ay ka jawaabeen hadalla kaga yimaaday madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynaha eh, iyo aan idhaahda ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi barre ugu horeen waxaa hadalka qaatay oo munaasabada maanta madal lagu soo bandhigaya ololaha xisbiga ee madaxweynaha puntland ee ka ah oo ka dhacday magaalada gaalkacyo wasiirka wasaaradda eh, qorsheynta maamulka puntland maxamed siciid farowle waxaa xigi doono oo isaguna sidoo kale ka hadlaya khilaafka dowladda federaalka iyo puntland gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaas siciid deni madaxweynaha puntland ayaa xigi doono oo isaguna ka hadli doono ee warkii kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka isaga oo ku macneeyey in uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee uu yahay xogayaha madaxweynaha jamhuuriyadda islamarkaana howlihii dastuuriga ah ee xukuumadda lagala- laga rabay ay la wareegtay madaxtooyada soomaaliya sida uu yidhaahday horgallada ay soo wadaana waxaan leeyahay horgallada ay soo wadaana waxaan leeyahay wallaahi billaahi tollaahi digirta aaddaynilo ka cuntaan digirta godob baa ka macaan kana gonnimo fiican Alle wuxuu ku hadlayey waxaa ka horraysay waxaa ka- waxaa ka horraysay tii madaxweyne xasan shiikh uu ka jeediyey masaajidka oo uu buuntland guhaanadayey oo uu lahaa waa burburaysaa xamsane xalay wuxuu sheegay waxay ahayd sidii loo burburin lahaa buuntland wax kale ma sheegin laba arrimood buu ka hadlay obarayshaka uu soo wado oo soo socda oo horgallada hor hor socdaan oo la rabo buuntland in lagu burburiyo xasan iyo xamse war miyaa taqaannaan war wax ma idiis tareen war xamse ma aragteen weligiin war xamse miyaa idin betela Alle wuxuu ku hadlayey waxaa ka horraysay waxaa ka- waxaa ka horraysay tii madaxweyne xasan shiikh uu ka jeediyey masaajidka oo uu buuntland guhaanadayey oo uu lahaa waa burburaysaa xamsane xalay wuxuu sheegay waxay ahayd sidii loo burburin lahaa buuntland wax kale ma sheegin laba arrimood buu ka hadlay obarayshaka uu soo wado oo soo socda oo horgallada hor hor socdaan oo la rabo buuntland in lagu burburiyo xasan iyo xamse war miyaa taqaannaan war wax ma idiis tareen war xamse ma aragteen weligiin war xamse miyaa idin betela dowladda xasan shiikh waxay rabtaa dayntii hore mashaariicdii lagu fuliyey intay billaqaysteen oo ay dhoofiyeen oo dubay iskaraaba ka soo gateen laba boqol oo bilyan oo cusub in la qaato waxay rabaan shantii bilyana ay billaqaysteen in laga baxsho oo laga cafiyo tuu- waa tuugayaan international community ay baryayaan in laga cafiyo shantii bilyan oo dollaroo lagu ciyaaray oo laba boqol oo bilyan oo cusub intii la qaato intii la qaato annaga aan waxba nala ka siin soomaali intada kale lagu burburiyo war waxaasaan yeelaynaa ma waxaana la kala tashan baanu yeelaynaa ma waxayna wax ka ogayn baan yeelaynaa ma waxaa rabtaan dayn magaciina lagu qaato idinkoo ogayn ma dayn baa rabtaa in laydinku qaato idinkoo warka hayn ma dowladdiinna buuntlanda warka hayn baa rabtaan dayn laydinku qaato annagu waxaanan dadkeenna dan u ahayn ma yeelayno waxaannu ognahay waxa ka imaan doonana ma yeelayno xamse waxaa loo shaqaaleeyey waa sekretarigii xasan dadkan inuu burburiyo 4.5kana lagu burburiyo xasan wuxuu rabaa in hiil hartiyo aragtayna dhulkiisa difaacanaya maanta la kala jejabiyo oo dadkeenna la kala gantaalo oo dadkeenna maaragtay laga dhigo wax aan taya lahayn caqlina lahayn tasanna karin masiirkooda garanayn waxaan idiin sheegayaa afar iyo labaatan sanay buntland jidhaa afar iyo labaatankaa sano buntland jirto ma- waxaannu ka shaqaynaynay oonu raadinaynay maanta biraheeda haynaa waxaannu rabnay inaan dowladnimo dhisanno waa haysannaa waxaannu rabnay inaannu dalka dhisanno waa dhisannay laba dekadood iyo saddex international airbortyaan leennahay soomaaliya oo dhan baa shan dekadood leh labaan leennahay waxaannu rabnay waa haysannaa awal baan khayraadkii haysannay awal baa baddii ugu dheer lahayn awal baa xoolihii ugu badnaa lahayn awal baa wax walba haysannay macdanta ugu badan maanta waxa weeye waxaa la rabaa waxyagii in nala dhaafiyo ma fahanteen waxaa kaloo loo socdaa taariikh baannu leennahay kun sano kun sano taariikhoo boqortooyaa baan leennahay east africa laga yaqaano shaqayn jirta waxaannu leennahay dadkii ku astunnaa baan lahay waddankan inay gumaystaha ka xoreeyaan daraawiish baannu lahayn daraawiish baannu lahayn waxaannu lahayn dadkii xornimada aasaasay baannu lahayn israel baan lahayn waxaannu lahayn dadkii calanka sameeyey maanta annaga xasan iyo sekretarigiis waxba nooma yeeri karaan noomana sheegallada ay soo wadaana waxaan leeyahay horgallada ay soo wadaana wax lee wallaahi billaahi tollaahi digirta addaynola ka cuntaan digirta godob baa ka macaan kana gonnimo fiican iska dhaafa ka waanto waxaa samaynaysaan dalkiinna u soo noqda dadkiinna dhinac ka raaca wasalaam kaa kaliya laab kaa kaliya laab kaa kaliya laab
walaalayaal buntland cadow badan bay leedahay gees walbuu ka jiraa goob walbuu joogaa waxaa loo baahan yahay inaynu ka midoowno dawladdeenna iyo dalkeennana ku taageerno in buntland afar iyo labaatan sano bay hadda jirtaa ay noqoto mid laba boqol iyo afartan kun oo sanno jirta horow socda waxaan ka xumahay madaxda dawladda federaalka inay dhaawacayso barnaamijka dimuqraadiyadda ee buntland ka hana qaaday waxaan leeyahay madaxda buntland hakan mayso weligeed horay bay u soconaysaa u nagaan mayso hadalkiinna shacabka reer buntlandna wuu arkaa hagardaamooyinka iyo dhagarta aad u maleegaysaan ra'iisul wasaare xamse waxaan leeyahay buntland nabad baa ka jirta hawsha ugu horraysay ee lagaa feliyey inaad wax ka qabato waxay ahayd arrinta jubbaland iyo tabashada ay qabaan shacabka reer gedo tabashada ay qabaan shacabka reer gedo wax loo dulqaadan kara maaha waa in la eegaa hawsha kuu taallay waa degaan doorashadaadii hawsha kuu taallay ee la rabay inaad wax ka qabato waxay ahayd inaad arrimaha jubbaland hoos u eegto intaanad u soo dullaalin buntland buntland waa nabad hoggaan bay leedahay horaana loo soconayaa ra'iisul wasaare xamse waxa ahayd inuu xafiiskiisa wax ka qabto waad ogaydeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka wuxuu taageersan yahay barnaamijka kala go'a soomaaliya hal maalin kama hadlin ra'iisul wasaare xamse isagoo ra'iisul wasaare ku-xigeenku u badhadhay barnaamijkaas magaalada laascaanood dagaalkii qaawanaa ee ku soo qaaday maamulka somalilan siddeed boqol iyo lixdan qof oo maato carruur dumar iyo haween odayaal culammaa'u diin iyo dad jilicsan baa lagu dilay hal maalin kama uu hadlin ra'iisul wasaare xamre waa dadkii uu kursiga ku matelay soomaaliya waa ninba meel buu leeyahay waxaad gabtay mas-uuliyaddaadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay madaxweyne buntland afar iyo labaatan maalmood ku dhiman mayso afar iyo labaatan sanay jirtay waxaannu hore u soconaynaa laba boqol iyo afartan kun oo sanno waxaa la rabaa madaxweyne inaad wax ka qabato boondheere keliya bay dawladdaad ku kooban tahay inaad xamar iyo jawhar iyo balcadaad wax ka qabato marka aad taa wax ka qabato baad la hadli kartaa shacabka reer buntland walaalayaal waad og tihiin waxay farxad gelisay maanta halkan markaan soo galay heestii socotay ee soolay waxay ii muuqataan horkaa shacabka reer boosaaso inay gacanna qorigii ku sitaan oo ku difaacayaan dalka gacanna ay ku codaynayaan arrintaasi way dhiiri gelisay sida aad og tihiin maalintii laascaanood weerarka loogu soo qaaday waxaan ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee bilaabay barnaamijkii hiil walaal gurmadkii ugu horreeyey gobolka sooltaga anigaa geeyey maantana innagoo isku duuban sow diyaaru ma nihin inaan dalkeenna difacno suurtagal ma aha inay gabdhaha boosaaso joogaana ay kriimku dhaashadaan aroortii gabadha sool joogtaana ay baroniso dagaal baan gelaynaa u diyaargarooba dimuqraadiyaddaan difaacanaynaa dalkeennaan difaacanaynaa waa isdooranaynaa madaxdeennaan dooranaynaa guulaysta walaalayaal kaahna guul baan u rajaynayaa kaah guul kaah guul kaah guul waxaan intaa kaga baxayaa waxaan diyaar u ahay dhammaan ururada kale ee reer buntland hadday igu soo casumaan sida ururka kaah maanta igu soo casumay bannaanbixiisa inaan diyaar u ahay inaan kala qayb qaato oo aan la hadlo shacabka dowladda buntland ayaamaha kan waxaa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer buntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin waxaa maalinba maalinta ka dambaysa roo soo rumoobaaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey ee haddana la rabo buntland in lagu burburiyo farriimihiisii waanna soo gaareen sow diyaaru ma nihin difaaca dadkayaga sow diyaaru ma nihin difaaca dadkayaga dimuquraadiyada inaan difaacna diyaar buu tihiin ciddii ku gardarroota inaan iska dhicna diyaar buu tihiin dawladdiinna waxay diyaar u tahay xuquuqdiinna inay dhowrto xuquuqdiinna inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer buntland iyo dadka soomaaliya leeyihiin waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diiddan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beeninnaa hadalladoodii waxaa ku jira laba kun iyo saddex iyo tobankiina waa la fashiliyey haddana ma dhacayso waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diiddanaayeen oo madaxweyne xasan sheekh baa madaxweynaha maantana inuu diiddan yahay federaalkaan diidmadeedu ka ogayne dimuqraadiyadiinna waa ku darsaday miyaynu ka aqbalnaa miyaynu ka aqbalnaa cidna uga ka aqbalin maynu xuquuqda dastuurkana siiyey oo aan xaqa u leennahay soomaaliya waa dal federaalah waa dal dimuqraadiya waa dad axsaab badan waa dal dadku inay madaxdooda doortaan dastuurkooda ku dhigan tahay buntland waxay difaac u tahay dastuurka soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed waxaad og tihiin maalintii tirakoobka maalintii la samaynaayey diiwaangelinta isku maalin baa dagaalku wuxuu ka bilowday garoowe iyo laascaanood soo ma xasuusataan soo wax lagu talagala ma ahayn maantana waxaan ognahay maalinta codaynta iyo inay laascaanooda soo weerari doona laakiin ciidankeennu waa og yahe difaaca iyo daryeelka ilaaliya dadku dadka reer buntland oo gaalkacyo dadkeeda ah waa difaaca dalka sool magaalada laascaanood qarsan mayno qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno hadalladii muuse biixi shalay uu ka yidhi baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh isla ogaayeen cidna uga baqi mayno haddii wax kasta dhacayaan sow ballan maaha inaan sarafteenna difaacno dadkeenna inaan difaacno diyaar muu tihiin cidna uga heebaysan mayno inaan difaacno ummaddeenna sarafteeda dawladnimadeenna iyo degaankeenna soomaali waa baadi goonnay ciidamadeennii baa aadoo muqdisho xorreeyey dhaqaalaheennii baa ku baxay dastuurkii baa wakhti badan galay abaal waxaa noo laga dhigay in lagu abiyoodo ma xaq baan u leennahay ma xaq baan u leennahay xoghaynta madaxweynaha ee hadda ra'iisul wasaaraha sheegta farriintu ku soo faray waan maqalnay waa xoghaye wuxuu leeyahay shaqaale dhallinyaraha baa baa loo diidey shaqadiisii baa la qaatay muxuu shaqo kale siin karaa cid ma cid buu shaqo siin karaa shaqadiisii baa madaxweynuhu qaatoo dastuurkii ku tuntay waa markii ugu horraysay taariikhda lixdan sanno la abuuray wax la yidhaahdo ergo ergey ergey baa la abuuray oo kabineedoo kaleeta weli ma dhicin dawladnimada soomaaliya waxaa lagu xayuubiyey dastuurkii waxaa lagu baabi'iyey awooddii ra'yisul wasaaraha iyo awood qaybsiga raalli kama noqonnayno dhismaha dawladnimada iyo difaaca dalka iyo wax qaybsiga puntland baa wakiil u ah ma garateen
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas isii buu ku leeyahay nutri beybi wuu ku oynayaa nutri beybi waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canug caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa duco ilaahay ka aqbala iga dheh nutri beybi waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna abbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri beybi caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c bala xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud g
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku aburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo marinay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa bakhaarkii tagtig maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtig jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
aryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbalew rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
hagaag dhegeystayaal mar kale habeen waxaan wanaagsanayanu idin leenahay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacad iyo dalsana magaalada muqdishona waad nagala socotaan markaan haddii aanu fiirino taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey kiis kufsi ah oo lagu eedeeyey askar ka tirsan ciidamada amniga ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan taliska booliiska qeybta markaasi deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ee kiiskaas oo maalmihii ugu dambeeyey muran ee, uu hareeyey kadib markii haweeney la sheegay inay marka hore ku eedeysneed inay ka tirsan tahay dagaalamayaasha al-shabaab oo ay fududeysay ee kiis dil sar- oo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya haweeneydaasi oo lagu magacaabayay xaliimo cabdulaahi aadan oo m- u xirneyd inay dishay askarigaasi ama fududeysay dilka askarigaasi ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa haddana waxa ay haweeneydaas ay sheegtay inay kufsi ay u geysteen ciidamo ka tirsan ee, booliiska soomaaliya gaar ahaan qeybtay ku xirneyd arintaas oo muran xoogan dhalisay islamarkaasina si weyn loogu faafiyey mareegyada bulshada afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo arintaasi ka jawaabaya ayaa maanta warfideenada la hadlay waxaana faahfaahin uu ka bixiyey kiiska xaliimo cabdulaahi aadan oo ay sheegtay inay kufsadeen askar ka tirsan ciidamada dowladda xili xabsi ay ku xirneyd lagu kufsaday sida hadalka u dhigtay waxaana eh, markaasi aan maqli doonaa afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya
halka hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaane ee iyadanu ka eedaysan tahay ee falalka kale ah ba ka qayb qaadashada qaarajin saabiryare oo ahaa wiilkii social media loo isticmaalay oo xa- eedaysana xaliima ay caddaysay in hooyadeed ay dishay Wax- baaristiisa waxaa usoo ifbaxday in xaliimo cabdulaahi aadan aysan ka mid ahayn ururkii khawaarijta ahaa ee al-shabaab oo horey loogu eedeeyey hase yeeshee ee dilka marxuum ekis dable xooga aadan xaaji geedi iyo shirquulkiisa ku lag lahayd sababo la xiriira dilsharafeed dheecaanada d n eda ee laga qaaday saabiryare iyo xaliimo cabdulaahi aadan markii isbarbardhig lagu sameeyey waxaa caddaatay in xaliimo aysan ahayn hooyada dhashay saabiryare kaasoo sida xafiiska xeer ilaalintu hortiisa ka sheegtay in xaliimo ay ka soo wadatay xeryaha barakacyaasha weydow ee gobolka banaadir war saxaafadeed kiiska xaliimo cabdulaahi aadan ayaanu maanta la wadaagaynaa bahda saxaafadda si aad ula wadaagtaan ummadda soomaaliyeed iyo ciddii kale danaynaysa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayay layaab ku noqotay kadib markii labaatankii januari laba kun saddex iyo labaatan ay baraha bulshada ka soo muuqatay eedeysana xaliimo cabdulaahi aadan oo soddon iyo se- saddex jir ahayd ina hooyo safiyo cabdi cabdiraxmaan ku dhalata baar dheere deganna ceelasha biyaha taasoo ka cabanaysay muuqaal cabasho kufsi ah oo ay ka cabanaysay xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ay kufsadeen sida ay iyadu ku cabatay uur ay qaadana ay ay ka qaaday kufsigaasna ay ilmo ku dhashay xilli ay maxbuus eedaysane falal kh- shirqool khawaarijnimo iyo argagixisnimo ah u xirnayd xaliimo cabdulaahi aadan oo ku eedeysan in degmada afgooye ay shirqool dila ugu geysatay marxuum ekis dable xooga aadan xaaji geedi xuseen afartan jir ahaa ina aamino xasan aadan in lagu caddeeyey caddaynta dhimashada ee la geliyey buugga dhacdooyiga ama oobiga saldhigga booliiska degmada afgooye toddobiyo tobankii maaj laba kun sagaal iyo toban dhimashadiisa xaliimo waxay gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed ku soo biirtay ama soo gashay labayo tobankii bishii lixaad laba kun koo iyo labaatan loona soo wareejiyey hogaanka baarista dambiyada ee c i d afariyo tobanka bishii afariyo tobankii bishii lixaad laba kun koo iyo labaatan saacaddu markay ahayd labayo tobankii duhurnimo sida ku cad buugga dhacdooyinka ama oobiga hogaanka baarista dambiyada ee c i d da halkaas oo iyada waa xaliimo eedeysana xaliimo ee muddo dhan konton iyo afar cisho oo baarista tuhunka kiiska shirqoolka ay u xirnayd intii ay baaristu socotay ayaa damaanad lagu daayay eedeysana xaliimo ilbaao ee ahayd kufsiga in xaliimo loo geystay taasoo socotay sagaashan iyo lix casho oo kasoo bilaabanaysa saddex iyo labaatankii bishii january waa markii guddiga loo sam- loo aasaasay loo sa- loo xil saaray ah ilaa kowdii meey oo ah marka ay soo gebagabeeyeen guddigu baaristoodii waxayna guddigu waraysteen ama wax ka qoreen ama si qoto dheer u baareen ilaa soddon iyo saddex qof oo soddon iyo kow ka mid ay ahaayeen xubnihii ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isugu jira eedeysanayaashii falka lagu tuhmay ama lagu eedeeyey iyo saraakiishii kale ku shaqada lahayd ama mas-uuliyaddooda hoosteeda lagu dulmay xaliima iyo laba qof oo kale oo ahaa xadi- xaliimo iyo nabadoonkeedii oo ku ah tirada soddon iyo saddex xubnood oo guddigu intii baaristu socotay ay ay baarayeen guddigu wuxuu helay caddeymaha in xaliimo uu soo caddeeyey in caddeymaha ayn xaliimo sida uu soo caddeeyey taliska xabsiga dhexe ee xamar ay ciidanka asbuulinta soomaaliyeed shan iyo labaatankii bishii agoosto laba kun koob iyo labaatan iyo isbitaal madiino warqadda natiijada baarista uurka xaliimo cabdulaahi aadan oo ku taariikhaysneyd afartii sebteembar laba kun koob iyo labaatan oo caddaynaysay in xaliimo ay uur leedahay iyada oo la fulinayo dabalkii- dalabkii maxkabadda ee baarista dheecaanada ayaa taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii februari laba kun saddex iyo labaatan laga qaaday dhammaan shantii eedaysane ee lagu tuhmayey kufsiga ama f- f- e- e- waxyeelaynta xaliimo iyo saabiryare oo xaliimo sida aad ka aragteen baraha bulshada ay ay soo bandhigtay inuu yahay canugii yaraa ay ku dhashay uurkii ay ku qaaday c i d waxaa jawaabta natiijada dheecaanku noqotay oo soo gaartay kusoo noqotay soona gaartay guddiga taariikhdu markay ahayd afartii bisi- bishii maarso laba kun saddex iyo labaatan waxayna jawaabta dheecaanadu noqotay sida soo socota dheecaanada d n eda ee laga qaaday saabiryare iyo xaliimo cabdulaahi aadan markii isbarbardhig lagu sameeyey waxaa caddaatay in xaliimo aysan ahayn hooyada dhashay saabiryare kaasoo sida xafiiska xeer ilaalintu hortiisa ka sheegtay in xaliimo ay ka soo wadatay xeryaha barakacyaasha weydow ee gobolka banaadir sidoo kale markii isbarbardhig lagu sameeyey dheecaanadii laga qaaday saabiryare oo ahaa wiilkii yaraa oo ay sheegtay xaliima inay uurkaa ku dhashay iyo ciidankii falkaa lagu eedeeyey oo ka koobnaa shan xubnood aysan jirin wax xiriir waalidnimo ah oo ka dhexeeya ciidanka halka ay mar kale xeerlaalinta ciidanka horteeda xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda ka caddaysay wiilka yaraa ee saabir ee horay social mediaha ay ugu isticmaashay inuu u geeriyooday shubanbiyood magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan balse iyadu waa xaliimo eedeysana xaliime ay mar kale caddaysay in hooyadeed dishay guddiga baarista waxaa u soo ifbaxday in xaliimo cabdulaahi aadan aysan ka mid ahayn ururkii khawaarijta ee al-shabaab oo horaan loogu eedeeyey markii lasoo qabanayey degmada afgooye laga soo qabanayey falka shirqoolka ah oo ay u duleysay askariga ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyed waxaa lagu soo eedeeyey fal khawaarijnimo ah sidaas daraaddeed guddiga wa- baaristiisa waxaa usoo ifbaxday in xaliimo cabdulaahi aadan aysan ka mid ahayn ururkii khawaarijta ahaa ee al-shabaab oo horey loogu eedeeyey hase yeeshee ee dilka marxuum ekis dable xooga aadan xaaji geedi iyo shirqoolkiisa ku lag lahayd sababo la xiriira dilsharafeed maadaama ay xiriir saaxiibtinimo uu ka dhexeeyey iyada marxuumka iyada iyo marxuumka sidoo kale waxaa guddiga usoo ifbaxday in xaliimo iyo hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaan oo ah hooyada dhashay xaliimo ay ka qayb qaateen dilka saabiryare oo ahaa wiilkii loo isticmaalay social mediaha iyo soo qaadista wiilka kale ee laga keenay kaababka barokacyaasha weydow si loo maran habaabiyo cadaaladda xilligii d n e da ama dheecaanada d n e da la baarayay waxaa kale oo guddigu u caddaatay in xaliimo in in xali- in xubnihii ciidanka booliiska ahaa ee lagu eedeeyey falka kufsiga ahaa ee cabashada xaliima ka cabatay aan aan loo haynin wax caddayn ah iyo cidda mas-uuliyadda uurkaas si shakhsiyana u leh maadaama nasiib darro xaliimo iyo hooyadeed ay marin habaabiyeen cadaaladda oo aan ilaa iyo hadda wax gacana lagu haynin wiilkii yaraa ee dheecaanada ay caddayn lahaayeen cidda sida shakhsiga ah u dhashay ama uurkaas leh waxaa intaas dheer in dhammaan xubnihii la eedeeyey oo ciidanka booliiska ka tirsanaa ay weli ma- u xiran yihiin ama yihiin eedeysane falalka noocaas ah ilaa iyo inta ee, maxkamadda awoodda u leh ay ku beri yeelayso ama ay ku caddaynayso in dembiga ay ku lug leeyihiin sidoo kaleetana goor kasta iyo goob kasta oo loo baahdo la heli karo maadaama ay weli baaristeedu socoto haddaba xaliimo waxay ku eedeysan tahay falalkan soo socda ba xaliimo oo ahayd eedeysanihii loo soo xiray falkii khawaarijnimo ah iyo shirqoolka askariga ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ka dhacay degmada afgooye oo kadibna eedeysana kudhex dhibana ku dhex noqotay intii xabsiga baaristeeda ay jirtay ku jirtay ee xarunta baarista dambeeyada c i d da kadibna haddana fi- falalkan kaleeto lagu eedeeyey ee wiilka yaraa khaarijintiisa ah iyo inay mid kale kasoo wadatay kaamanka barakacayaasha si cadaaladda loo marin habaabiyo waxay ku eedeysan tahay falalka soo socda ba waxay ku eedeysan tahay shirqoolka marxuum dable xooga aadan xaaji xuseen ta ka qayb qaadashada qaarijinta saabiryare oo ahaa wiilkii ay baraha bulshada u isticmaashay inay ku dhashay uurkii hase yeeshee ay maxkamadda xeerlaalinta ciidamada hortooda ka caddaysay in wiilkaas la dilay ja been abuur iyo marin habaabin cadaaladda iyo intii baaristu ay socotay keenista oo ay u keentay wiil kale si dheecaanada looga qaado wiil kale oo ay ka soo wadatay xeryaha barakacyaasha ee weydow halka hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaane ee iyaduna ku eedeysan tahay ee falalka kale ah ba ka qayb qaadashada qaarijin saabiryare oo ahaa wiilkii social media loo isticmaalay oo xa- eedeysana xaliimo ay caddaysay in hooyadeed ay dishay ta ka qayb qaadashada been abuur iyo marin habaabinta cadaaladda oo wiil yar oo kaleeto ay ka soo wadatay ay kas- laga keenay ayada iyo xaliimo ay ka soo wadeen kaamka barakacyaasha weydow si loo barin habaabiyo dheecaanada xilligii la baarayay dheecaanada d n e da iyo ja ka qayb qaadashada in cadaaladda ay hor timaado si wax loogu weydiiyo si wax looga weydiiyo kulaglahaanshiyaheeda eedeymaha sare ku xusan ugu dambayn waxaan ummadda soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa u caddaynaynaa in xaliimo iyo hooyadeed ay yihiin eedaysanayaal iyo ilaa iyo inta maxkamadda awoodda u lihi ay ka dhigayso eedlaawayaal sidaas daraaddeedna aan qadiyadda kiiskan horgeynayno maxkamadda awoodda u leh si kiiskan cadaaladda loo waafajiyo wuxuu kiiskani ku kooban yahay in eedaysana xaliimo markii hore ay ahayd eedaysana ku eedaysan falkan khawaarijnimo iyo shirqoolka aadan xaaji geedi xuseen markii dambena ay dhibano u noqotay intii cadaaladda kiiskeeda la baarayey oo ay ku xurneed hogaanka baarista dambiyada c i d halkaas oo kadib xaliimo ay haddana mar kale eedaysan eedaysana noqotay maadaama ay falkii fal kaleeto ka madax bannaan ay ku lug yeelatay oo ah qaarijinta wiilkii caddayn lahaa cidda uurkaan leh iyadoo caddaysay in wiilkii uu shabanbiyooda ugu dhintay magaalada baladweyne kadibna maxkamadda xeeraalinta horteeda ka caddaysay in wiilkii ay hooyaday dishay xaliimo intaasoo qodob ayay ku eedaysan tahay hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaan intaasoo kale ay ku eedaysan tahay ciidankii falkaa ku lug yeeshay lagu tuhmay ee eedaysanayaasha ohana waa weli waa eedaysanayaal ilaa iyo inta maxkamadda awoodda u lihi ay ka beriyeelayso ama ay ku caddaynayso falkii noocaasa inay galeen ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa ka go-an ilaalinta iyo cadaalad uraadinta qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah iyo xitaa dadyooga kale ee ku dhaqan ge- ee geyiga jamhuuriyadda iyo hirgelinta shuruucda dalka u yaalla sidaas daraaddeed marnaba taliska ciidanka booliisku raalli kama ahan kamana ahaan doono in dalada taliska booliiska ama hay-adda ciidanka booliiska soomaaliyeed ama magaca goodirka ciidanka booliiska soomaaliyeed hoostiisa lagu dhibaateeyo qof muwaadin ah ama qof kale oo bini aadan ah waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu ku guda jirnay iyo markaan haddii aanu fiirino magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka barakacay boqolaal qoysas ah kadib markii uu ku fatahay webiga shabeelle waxaa lasoo warinayaa in fatahaadaasi ka bilaabatay magaalada beledweyne ee sabab u noqotay in boqolaal qoys ah ay ka barakaceen guryahooda maamulka gobolka hiiraan ayaa hore u sheegay in saameynta fatahaada laga cabsi qabo inay sabab u noqoto inay boqolaal qoys ay guryahooda ka barakacaan waxaana haatan lasoo sheegayaa in webigu si weyn ugu fatahay xaafadaha magaalada beledweyne qaarkood qaar ka mid a dadkii ee ka barakacay fatahaada ayaa sheegay inay mar qura ku baraarugeen webiga oo soo fatahay islamarkaasina daadadka ay qaadi gaareen ee, ama daadadka fatahaadu ay qaadi ka gaareen caruurtooda magaalada beledweyne ayaa waxay ka mid tahay meelaha uu sida weyn u saameeyo marka webiga ee shabeelle ee mara gobolka hiiraan uu ku fataho halkaasi waxa ay sidoo kale kusoo aadaysaa iyadoo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudlaab xuseen uu ku sugan yahay magaaladaas dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac waxauu maanta magaalada muqdisho uu ka daafuray madasha iskaashiga horumarinta soomaaliya iyo beesha caalamka madashan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga horumarinta dhaqaalaha kaasi oo hanaan cusub oo wada shaqeyn ah ee u bilaabanayo ama u dhexeynaya dowladda federaalka soomaaliya iyo wadamada deeqbixiyaasha ee soomaaliya taageera waxaana shirkan ama madashan maanta lagu daafuray magaalada muqdisho uu daafuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax jaamac uu madashu ka sheegay inuu ahmiyad weyn u leedahay xilligan daafuritaanka ee madasha deeqbixiyaasha deeqaha ay siiyaan dalkeenna wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedada laga leeyahay isku dabaridka iyo hirgelinta waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee gargaarka iyo kaalmada horumarineed ee deeqbixiyaasha siiyaan soomaaliya waxaa xigi doono oo ama marka hore waxaad maqli doontaan ee, wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi oo madasha hoose si khudbad ka jeediyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa xigi doono
go-aankan maanta halkan aynu keennay oo ah hanaanka iyo habka dowladda soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda beesha caalamku ay u wada shaqaynayaan waa laga hadlay oo wasiiradii arrintan een, mas-uulkana ka ahaa kuna xeel dheera qaybaha kala duwan hadday noqoto xagga bulshada arrimaha gudaha beeraha iyo wax soo saarka ayaa aada ugu nuxnuxsaday dee bal inta aynan saaxiibadeen la hadal waxaan in badan maqlaa soomaalidu waa dad cajiiba Een, dad aada u qabowin weeye malaha waxaa keliyana ku noolnahayba waa intaas waxaa ku odhanaya war maxaa ingiriis lagu hadlaya war inta la baahan yahay waa lagu hadlaya ingiriiska marka een, waxaa jirta inta ceergaabo anigu meel ceergaabo la yidhahdaan ka yimi aan cashuur qofku ka bixinayn ilaa iyo ma arkasay calowlan ceelbuur ceeldheer ilaa iyo caabudwaaq ilaa iyo cidhifyada badda inta aynan cashuur bixinayn oo aynan inagu ciidamadeenna iyo shaqaalaheenna iyo inteenna nugul aynan wax siinayn afaf badan bay nagu kalifaysaa in lagu hadlo marka afafka horta cashuurtaa inaga damaanad qaadi karta cashuurtaa loogaa taa marka halkaa kaga baxo maalin dhoweyd oo aanu ka fekeraynay sidii dadka wax loo tari lahaa baa wasiir fiqi oo suudaan ku noolaan jiray wuxuu nooga warramay dadka reer suudaan zakadooda waxaa qaada dowladda zakada oo keliya waxa ay danyartooda ku taraan qolo badan bay kaga maarmaan dabcan soomaalidu siyaabo kale oo aan qaramaysnayn oo aan heer bulsho ahayn baa wax isu taraan qof walba oo soomaaliya waxbarashadiisa iyo ababkiisii hore waxaa saamayn ku lahaa mid dadban iyo mid toosaba inadeertii habar wadaagii inaabtigii soo saas ma wada dhihin laakiin waxaynu isugegeyntaa ka maqan qaybinta qaybintan ku cana way adag tahay in la helo dad soomaaliyeed oo daryeelaya wax qaranka iyo qabiilka u dhexeeya halkaa xataa in lagu shanagaadaa loo baahanya yacni wanaag fara badan baynu leyn laakiin qarannimadu iyo dowladnimadu waxayba ku soo ururtaa markii lasoo koobay cashuur la qaado xukun sharci ku dhisan oo la fuliyo cashuur lagu qaado dadka loogu adeego kii waxhaystana wixiisa loo ilaalinaya kaan waxhaysanna wuxuu ku noolaada la siinaya ilaa haddii kale laba ninoo midna waxhaysto midna aana waxhaysan wada noolaan maayaan baashan dowladda la yidhaahdo marka dib loo raacayba in ninka waxhaystana wixiisa loo ilaaliyo ka aan qadaynna uu qado helo suu qado ku helaya fursad shaquu ku helaya wax soo saar buu ku helaya kambaniyaa loo aasaasaya waa laysu baahan yahay inta aanan saaxiibadeen la hadal dowladnimada soomaaliyeed tadawurkay soo martay maanta isaga warrami mayno isbedelada ku yimi iyo waxa laga filanaya annagoo isla iskaba farfadhiista oo malaa halkii mid iska joogjooga baa waxaa noo soo baxday dagaalka aanu qaadnay ee shabaab ku qaadnay shan milyan oo kale oo af oo in wax la siiyo u baahan baa keentay four to five milyan dad ah ayaa ku dhaqnaa deegaanada iyo degmooyinka ay haysteen khawaarijta nimankaas xoog iyo caburin iyo cudud bay dadka ku haysteen gaajo iyo macluulna waa ku dilaya xataa macaamada qur-aanka u furi waaye dee nimankii caynkaha markaynu ka kicinno waa inaynu nimankii ka duwanaano soo maaha adeeg baa lanaga sugaya waxbarashaa lanaga sugaya caafimaad baa lanaga sugaya haddaabay alamtaro sii dhaaftay markaa wixii laynaga rabay iyo daraalkii dowladdu waa in la- la- laba jibbaaro waa sababta sababtay inaannu in badan ka baaraadegno war intii yareedee dibadda laga heli jiray sidee loo isticmaali doonaa oo tooshkaa uu fiqi sheegay ayaanu muddo wadnay tooshkii meeshii dhexe meeshaa dhexaanu rabnay marka inaanu degno oo iska mataqaanaa dahaadno waaba la turjumayaa baan u malaynayaa sheekadaa xaalad soomaaliya wasiiraduna way ka dhawaaqeen wax badan baa ka socda horta dib u xoreyn baa ka socota oo afar boqoloo kilomitr shan boqoloo kilomitr dhul kun kilomitr gaaraya oonay dowladi gacan ku hayn jirin baa dhiig iyo naf loo huray oo maanta ugu yaraan konton meelood bay isku hor fadhiyaan cadowga soomaali ku habsaday iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed herarkiisa kala duwan ilaa iyo janay cabdalla ilaa iyo meesha la yidhahdo budbud hadiir meel inagu siiye dhulka naf iyo lacag iyo maal baa galay taas waa xorayntii waxaa barbar socota xasilintii oo adeegyadii ah waxaa barbar socota diincafintii waxaa barbar socota gurmadkii loo fidinayey kuwa abaaraha ku barakacay iyo colaadda iyo kuwa suudaan iyo meelaha kun iyo dhowr boqoloo qof ayaa la soo celinaya maalin dhaweed baanu soo dejinaynayoo qofku isagoo dalkiisii ka qaxay markuu haddana meel kale ka soo qaxo soo noqdo iyo culayska saaran markaad aragto waad yaabaysaa waxaa dalkan ka socota sidii cimilada wax looga qaban lahaa isbeddelka ee saamaynta ay ku leedahay mataqaa isbeddelka cimilada iyo biyadu waxaa socda dadaallo fara badan oo waxbarasho saddex kunoo macallin barnaamijka baxnaano caafimaadka beeraha wax fara badan oo tiifiyada ayadaan ka aragoo wanaagsan baa socda laakiin weli inaguma filna qaybta dhimani waa qaybtii innaga inagu maqnay adduun weynihii suudaan oo aada ogeydeen raggiina halkan fadhiya badi inaad wax ku soo barateen iyo in kalood garanaysaan baa maanta loo gurmanaya adduunku soomaaliya soddon sanno waa ilmo intuu dhashay ilaa soddon sanno intii uu jiray lagu hayo meesha incubatorka adduunku meel inoo fadhiyi maayo odhan maayo maya kan kani wuu fadhid buu noqday kan ka tegi mayno maanta o dhan baan dul fadhiyayna adduunkiibaa meelo badan ka holcaya waxaa laynaga rabaa inaynu dadka culayska ka qaadno culaysna cashuur baa qaatay horta cashuurta ha la ogaado wax soo saarka ha la ogaado isku xidhkay dowladnimada ha la ogaado innagu intaasun baynu isbaraynaaye
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bangiga dahabshiil dahabshiil bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad dhigataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegana hadaf shacabkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddii ma gaadhiyo alluu baraaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclay inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo